alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waxaynu ku soo dhex jiray kitaabkii caqiidat araasiyeyn qaala wاlmurji'atu mubtadicat dulaal qaala waxay idhaahdeen labada imaam raximahum allah wاlmurji'atu murji'ada nimanka la yidhaahdaa mubtadicatun mubtadico weeye bidcoolayaal dulaalu nusan murji'adu waxay ka timi bay ahlulcilmigu yidhaahdeen min alirjaa irjaagana macnihiisu waa ataakhiir waaakharuuna murjawna liamri اllaah arjih waakhaahu wabcad fi lmadaa'ini xaashiriin turji man tashaau minhun turji man tashaa macnaa tuakhiru weeye marka maadadu halkaasay ka timi sida mashhuurka ahina waa sidaa ahlulcilmiga qaar yidhaahda min araja bay ka timi ama icطaau rajana way jiraan laakiin sidaa horaa caana murji'ada nimanka la yidhaahdana waxa murji'o loogu bixiyey liikhraajihim alcamala can iliimaan waayo camalkiibay ka saareen iimaanka sidaynu soo ishaarayna murji'adu waa kooxo qaarkood iimaanka waxa ay markaa ku sheegaan macrifatu lqalbi inuu yahay waa kuwa waxa weeye qulaada ah almurji'atu aljahmiya qaarkood iimaanku inuu tasdiiqa qalbiga yahay qaarkood iimaanku inuu yahay alqowlu billisaani faqad waa almurji'atu alkaraamiya qaarkood iimaanka waxay ku sheegaan ictiqaadka qalbiga iyo nudqiga ama qowlka lisaanka camalkay markaa ka reebayaan dhammaan kooxaha murji'adu marka la ysku soo wada daro waxay isku waafaqsan yihiin camalku inaanu iimaanka ka mid ahayn sidaa awgeed baa murji'o loogu bixiyey oo loogu magacaabay weeye murji'ada nimankaa la yidhaahdaana haba sii kala dardarraadaane waa mubtadica weeye mubtadicadaasoo dullaalun weliba lunsan waxay ahlulcilmigu markaa yidhaahdeen murji'ada loo jeedaa waa jahmiyada mooye kuwa kale waayo murji'ada jahmiyada ah ee qulaat lmurji'a la yidhaahdo waynoo soo socdoona kuwa salafku way gaalaysiin jireen laakiin kuwa halkan mubtadicada lagu sheegayaa iyo inay lunsan yihiin waxa weeye waa murji'adii kale bidcada inay ku jiraan oo bidcoolayaala yihiin lunsanna waxaa u daliila adilada kitaabka iyo sunnada waayo qur-aanka iyo xadiidkuba waxay sheegayaan ana alacmaala min aliimaan camalladu inay iimaanka ka mid yihiin bay tilmaamayaan sidaa awgeed baa nusuustaasay baalmarsan yihiin oo waxa weeyaan markaa ay ka lumeen qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam walqadariyatu qadariyada nimanka la yidhaahdaana dullaalun waa kuwo waxa weeyaan markaa lunsan iyaguna ee almurji'a waxa weeye dee qof waliba iska noqon maayo waxaa jira waxyaabo la ydhaha dalaa'ilu albaraa'ati min alirjaa waxyaabo tusinaya qofka ku sifaysani irjaaga inuu beri ka yahay waxaa ka mida inuu qofku qabo iimaanku inuu qowl iyo camal yahay inuu kordho daacaadka ku kordho yaraadana alistihnaa fi liimaan qofku inuu odhan karo ana mu'minun in shaa allah qofku inuu aaminsan yahay in kufrigu ku dhaco qowl iyo camal iyo ictiqaad intaba waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha muujinaya qofka qabaa inuu waxa weeye beri ka yahay irjaaga laakiin qolada khawaarijta la yidhaahdo ayaa caado u leh marka bidacooda laga hor yimaado ama la khilaafo dadka inay waxa weeye irjaag ku ganaan oo yidhaahdaan waa murjico iyo wax la mid a qaalaha waxay idhaahdeen labada imaam walqadariyatu qadariyaduna dullaalun weeye waa kuwo lunsan alqadariya waxaa loogu bixiyey linafyihim lqadar diidista ay qadarka diidayaan baa loogu bixiyey kuwa qadarka sugaya ee ku talax tagayana qadariyo waa la ydhaahdaa laakiin sida faraha badan ama asalka ah qadariyo waxaa loo isticmaalaa kuwa qadarka diidaya waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen had iyo jeer dadku waxay sugayaan baa loo nisbeeyaa ee waxay diidayaan looma nisbeeyo oo imanka tusaale ahaan cidda sifaadka sugta culimmadu waxay u yaqaanaan asifaatiya ayay idhaahdaan waayo sifaadkii bay sugayaan laakiin halkan looguma nisbayn qadariyadu inay qadarkii sugayaan looguma nisbayn ee diidistay diidayaan baa loogu nisbeeyey qadariyada qadarka diidanina sidaynu hore usoo ishaaray waxa markaa kolkii hore ay ahayn kuwo la ydhaha ghulaatu alqadariya oo kuwii cilmiga iyo kitaabada iyo diidi jiray ee odhan jiray alamru unuf kuwaana salafku way gaalaysiiyeen oo cabdillaahi ibnu cumar waa kii ka beri noqday ibnu cabaas radia allahu canhu ardaa hadalka adaguu ka yidhi salafku way gaalaysiin jireen kuwaas inay dabargo-een bay ahlulcilmigu tilmaameen laakiin caamatu lqadariya min almuctasilati wagayrihim waa kuwa diidan mashiicada ilaahay cumuumu mashiicati illaah iyo cumuumu khalqi illaahi waa kuwa diidan eele wax walba ilaahay ma doono addoonku isagaa ficilkiisa doona waa kuwa le ilaahay wax walba ma abuurine addoonku ficilkiisa isagaa abuura kuwaasna majuusta ummadana lagu magacaabay oo xadiidka waata ku soo aroortay rasuulka laga wariyey calayhi asalaatu wasalaam ahlulcilmiga qaarnaq weeyeen alqadariyatu majuusu hadihi alumma qadariyadu waa majuusta ummaddan majuusta ayay shabbahaanoo nimanka majuusta la ydhaahdaa waxay sugaan laba khaaliq khaaliqu dulma iyo khaaliqu nuur madowga mid abuuray iyo mid waxa weeye nuurka abuuray weliba inay isku awood yihiin uma qabaaneh agtooda waxaa sarreeyo awood badan ka nuurka abuuray labadaa khaaliq bay majuustu ama nimanka dabcaabudka la ydhaahdaa ay waxa weeye aaminsan yihiin amaa qadariyadu iyagu ahbatuu khaaliqiina khaaliqyo fara badan bay sugeen iyagu majuustu ahbatuu khaaliqayni laba khaaliq bay sugeen soo maa kuwana ahbatuu khaaliqiina khaaliqyo fara badan bay sugeen siday u sugeen dee qof walba waxay leeyihin yakhluqu ficla nafsihi ficilka naftiisa isagaa qof waliba abuuranaya markaa imise khaaliq baa soo baxaya ya dee aada iyo aada kuwa u fara badan baa soo baxaya sidaa awgeed nimankaasi waa niman waxa weeye lunsan niman lunsan weeye nusuustana waxa weeye garab marsan waaya sida saxda ahina baabka qadarka marka la joogo waa in waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa la rumeeyo oo la sugo maraatibtii aynu soo sharaxnay ee afarta ahaydna dhammaantood waxa weeye la sugo waxaa jira kuwo iyagu qadarka intay sugeen ku xeel dheeraaday oo kuwaana jabriya la ydhaha jabriya oo iyagu qadarkii way sugayaan laakiin baalaguu fii ihbaatih sugistiisiibay ku xeel dheeraadeen ilaa ay yidhaahdeen addoommuhu waxa weeyaan marka way qasban yihiin oo ikhtiyaar ma laha ilaa ay yidhaahdeen taasina waa baatil weyn qaalaha waxay idhaahdeen labada imaam wa ana aljahmiyata waxaa kaloo madaahibta ahlu sunnaha ka mid ah in jahmiyadu kufaarun gaalo ay yihiin aljahmiya waxa weeye waxaa koox loo nisbeeyo jahmnu safwaan koox loo nisbeeyo weeye jahmnu safwaana samarqandi nin la odhan jiray jahmina wuxuu ka qaatay caqiidadan baatilka ah macallinkiisii jacad ibnu dirham la odhan jiray jacad ibnu dirham waa la dilay oo khaalid alqasri amiirkii la odhan jiray baa dilay adigu waa arrintaasi ama qisadaasi waa mashhuur weeye inkastoo sanadkeeda wax ku yar jiraan haddana ahlulcilmigu kutubta ictiqaadka ee asaaniidda le xataa aada bay ugu keenaan ibnulqayimna waa kanuuniyadiisa ku sheegaaya ninkaasi muxuu diiday laba arrin oo ilaahay qur-aanka kariimkaa uu ku sheegay buu diiday oo mid ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nebi muuse la hadlay ilaahayna wuxuu uhi wakallama allahu muusa takliima ilaahay wuxuu la hadlay nebi muuse la hadal buu la hadlay waa ficil masdarkiisii lagu adkeeyo majaas majaaskiibuu meesha ka saaraya xaqiiqo inuu la hadalkaasi yahay baan u caddaynaya sifatulkhullana wuu diiday oo wuxuu ihi ilaahay nebi ibraahim khaliil kama dhigan ilaahayna wuxuu ihi watakhada allahu ibraahiima khaliila sidaa awgeed ayaa waxa weeye ninka amiirka ahaa uu dilay sababtuu u dilay waxa suuragala inay tahay fasaadkiisa inuu dadka waxa weeye ka qabanayay si fasaadkiisa dadka uuga qabto oo caqiidada baatilka aanu ugu dhex faafin inuu waxa weeye u dilay waxaa kaloo suuragala inuu u dilo waa sidaad mooddo inay xoog badan tahay wallahu aclam likufrihi wa riddatih gaalnimadiisa iyo riddadiisa inuu u dilay oo waxa weeye mar hadduu diiday laba aayadood oo qur-aan ah waxa weeye riddadiisa dartii ayaa loo dilay rasuulkuna wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam man badala diinahu faqtuluuh jahm ibnu safwaan baa ka qaatay baatilka ah jahm ibnu safwaankaasaa faafiyey oo dad kala duwana ay ka qaateen halkaasaa waxa weeye ay ka soo faaftay jahm ibnu safwaan qudhiisa waa la dilay nimanka laydhaa markaa jahmiyadu waxay caan ku yihiin jahmiyada khulaska ahi asmaada ilaahi iyo sifaadkiisa inay diidaan sifo keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugi maayaan dhammaan sifaadka way diidan yihin wakadalika asmaada waxaa kaloo ka mida dalaalaadkooda alqowlu biاljabr marka baabka qadarka la joogana waa jabriya oo addoommuhu inay qasban yihiin bay qabaan soo ma aragtid waxaa kaloo ka mida dalaalaadkooda alqowlu bilirjaa ya alirjaa alghaali irjaaga fogaada ee talax tagayna way ku sifaysan yihiin oo baabka iimaanka marka la joogo jahmiyadu waa murjia oo waxay idhaahdaan iimaanku waa macrifatu lqalbi billaah ilaahay waa in qalbiga laga garta uunbay idhaahdeen bas kufriga iyo gaalnimaduna waa in ilaahay qalbiga laga garan waayo unbay idhaahdeen mar hadduu qofku ilaahay qalbiga ka garanayo waa muumin bal muu wuxuu doono sameeyo hadduu kitaabka qur-aankaa dhakada iskaga taago oo uu sanamka u sujuudo oo uu ilaahay iyo malaa'igta iyo diinta waxa weeye aflagaadeeyo oo wuxuu doonoo kala sameeyo wuxuu doonoo kale ku hadlo mar hadduu qalbiga ilaahay subxaana wa tacaala ka garanayo waa muumin kulaha ya taasina dee waaba min abdal ilbaatil wey sidaa awgeed baa waxay culimmadu yidhaahdaan jahmiyadu saddex jiim bay kulansadeen jiimu tajahumoo baabka asmaad iyo sifaadka marka la joogo way diidayaan waa mucadila weeye iyo jiimulirjaayo baabka iimaanka marka la joogana waa murjiyo iyo jiimuljabrio baabka qadarka marka la joogana waa jabriya weeye soo ma aragti culimmada qaar waxay dhahaan jiimka afraadna waa ka jahanamo weeye ya ciyaadan billaah waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a qur-aanku inuu makhluuq yahay waxaa ka mida markaa waxa weye xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee qiyaamaha way diidayaan waxyaabo fara badan oo dalaalaad ay aaminsayn calaa kulli xaal marka jahmiyadu waa kufaar weeye salafkuna gaalaysiinta iyo takfirinta jahmiyada waxa weeyaan markaa iskumay khilaafin sidaa awgeed baa ibnulqayim nuuniyada wuxuu odhanaya walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fi cashrin min alculamaa'i fi lbuldaani walalakaa'iyu limaamu xakaahu canhumu bal qad xakaahu qablahu tabaraani yani aimo aada iyo aada u fara badan oo aimmadii islaamka ee waxa weeye toosnayd ee aimmadii sunnada ahaa raggii alla kacabsiga iyo wanaagga iyo caqiidada saxda iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo daba fadhiisanayay iyo axkaamta sharciga quruntii kala dambaysay waxay isku raaceen waxa weeye gaalaysiintooda nimanka jahmiyada la yidhaahdo waayo waxyaabo fara badan oo mid walba gaarkeeda marka loo eego kufri ah ayaa waxa weeye ay qabaan waayahay marka la leeyahay jahmiyadu waa kufaarna hamoodin mid kasta oo iyaga ka midii inuu waxa weeye oo jahmiyada ka midii sidaa gaal ku noqonayo waa min baab iliطlaaq bay noqonaysaa horena waa inagii usoo maray qawaacidda baabka takfiirka marka la joogo waxaa ka mid a hunaaka farqu bayna aliطlaaqi waالtacyiin soo ma in takfiirkii iyo gaalaysiintii la ilaaqo oo la yidhaahdo qofka saa sameeyaa fa huwa kaafir qofka waxaa aaminaa fa huwa kaafir qofka waxaa ku hadlaa fa huwa kaafir ama la yidhaahdo kooxdaasi waxa weeye waa gaalo ama kooxdaasi waa mubtadica si guud in loo yidhaahdaa keensan mayso mid kaste oo waxaa ku hadlay ama kooxdaa ka mid ah in sidiisa loo gaalaysiiyo ama loo tabdiiciyo keensan mayso waayo hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waالtacyiin oo shaksi gaara marka la jooge la doonayo in xukumka gaalaysiinta lagu dabaqo maxaa la eegayaa istifaau shuruud waintifaau lmawaanic baa la eegaya shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa inay meesha wada taallo mawaanicdii ka hor joogsan lahayd ama u diidi lahayd inuu gaaloobaan ayna meesha ka wada maqan tahay ayaa waxa weeye la eegayaa sidaa awgeed baa maalan alimaamu axmed raximah ullah nimankii madaxda ahaa wakhtigiisii ee aaminay qur-aanku inuu makhluuq yahay ee jahmiyada markaa madhabkoodii qaatay ee culamaa usuugu ay hulluuqsiiyeen madhabkoodii baatilka ahaa ya nimankaa alimaamu axmed ma gaalaysiin waanu ku daba tukan jiray ma gaalaysiinin in lagu baxana wuu diiday oo markii la doonay culimada qaar ama dadka qaar inay ku baxaan waxa weeyaan markaa uu aad buu u diiday oo weliba way ku celceliyeen oo waxa weye way kula doodeen oo arrinkaa waa diiday mowqif adag buu iska taagay nimanka aan u gaalaysiinahayni waa nimankii isaga dhibay ee sanawaadka waxa weeye faraha badan dhibaayay ee garaacayay ee xidhayay ee dhibaatoo dhan dee markaa dilun mooyaane u dhameeyey ee culimadii waxa weeye sunnada qaarkood ku dilay arrinkaa qur-aanku inuu makhluuq yahay qaadashadiisa ee dad badan ku dhibay ee fitnadaa iyo bidcadaa dhagaha la-ayd ee indhaha la-ayd waxa weeyaan markaa si gardarra a dadka ugu dulmiyayay nimankaa haddana ma gaalaysin waayo wuxuu arkaya niman dee iska juhaalahoo haddii allaba kuu rooy ilaah iyo rasuulkiisa aan necbayn iyagu iyo diintee laakiin dee culamaa usuugu ay waxa weeye waxaan diin uga dhigeen oy ku yidhahdeen waxanaa saxa culamaa usuuga ay iska aaminsan yihiin ayuu waxa weeye u arkayay marka calaa kulli xaal jahmiyadu waa kufaar markay ahlulcilmigu leeyihiin ama ahlu sunnuhu qof kasta oo jahmi inuu kaafir ahaa saasaanay uga dhalanahayn qaala araasiyaan waxay idhaahdeen labadii caalim wa ama araafidatu raafidada nimanka laydhaa miyaa tuurayaashu rafadulislaama islaamka ayay tuureen islaamkii ayay kuwaasi tuureen ee raafidadu waa koox ka mida waxa weeye shiicada aada iyo aada baanay maanta u fara badan yihiin oo waddamada islaamka meelo badan bay iyagu ka taliyaan oo meelo fara badan bay ku badan yihiin ooy aada iyo aada ugu faafsan yihiin waana koox shiicada ka mida baynu nidhi raafidadu kuwaa talax taga ee shaaficyaan raafidada ah ayaan shiicada ayaanay ka mid yihin waxaa raafido loogu bixiyey ayay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen lirafdihim imaamata abi bakrin wa cumar tuurista ay tuureen ay meesha ka saareen ee ay aamini waayeen imaamadii abubakar sidiiq iyo cumar ibn اlkhaaab radia allahu canhuma labadaa khaliife waxa weeye waaweynaa laakiin sida saxiixa uu ku sheegay alimaam ibnu taymiya sida minhaaju sunnaha ku sugan kolley caankana ahee mashhuurka ahlulcilmiga dhexdooda waa in raafidada raafido loogu magacaabay lama rafaduu zayd bna caliy bn اlxuseyn ibnu caliy bni abi aalib macnii waxa ay tuureen oy ku gacan saydheen ninkii la odhan jiray zayd ibnu cali ibn lxuseyn ibnu cali bni abi aalib ninkaasoo ka mid ahaa duriyadda cali bni abi aalib gaar ahaan xusein ibnu cali bni abi aalib ka soo jeeday ninkaasay waxa weeye markaa tuureen oo waxaa la yidhaahdaa hishaam ibnu cabdilmalik buu doonay inuu ku baxo dee aalubeydna uu ahaa dad badan baa isa soo urursaday oo markaa waxa weeye soo garab joogsaday oo shiico iyo markaa raafido iyo waxaas ah dabadeetana waxay wax ka weydiiyeen abubakar iyo cumar bay wax ka weydiiyeen waxa uu markaa ka qabo markaasaa waxaa ahlulcilmigu ay soo raraan inuu yihi humaa wasiraa jaddi waa labadii wasiir ee markaa awowgay rasuulku u jeeda calayhi asalaatu wassalaam waayo dee waxa weye rasuulku waa awowgii xagga hooyo oo dee ayeydiisii sare ee faatima binti rasuulillaahi buu dhalay soo maaha faatimuu ka soo jeeda waayah markaa khayr baanu ku ammaanay markaasay dabadeetana iskaga tegeen oo ay waxa weeye tuureen markaasuu ku yidhi baa la yidhi rafadtumuunii miya ay tuurteen miyaa igu gacan saydheen sidaasaa raafido loogu magacaabay bay dhahdeen intii markaa isaga ku hadhay oo aan badnayna zaydiyo ayaa waxa weeyaan markaa la yidhaahdaa nimankani magacyo kalena way leeyihin oo waxaa la yidhaha alimaamiya hadaad maqasho waa raafidada alihna cashariya waa iyaga weeye magacyo kalena way leeyihin waxyaabo fara badan bay nimankani aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin laba iyo toban imaam oo macsuumi inay jiraan sidaynu horena carabka usoo marinay oo cali ka soo bilaabmayo oo duriyadiisa markaa ka soo farcmayo halkaa soo maraya laba iyo toban imaam oo macsuuma oo qeybka og oo ay siinayaan sifaatkii khaaliqa inay jiraan bay aaminsan yihiin qaarkood waabay sii talax tegayaanoo waxay leeyihiin markii horeba waxyiga caliy bnu abi aalib baa lagu soo waday malakul jibriil baa rasuulka kula qaldamay calayhi salaatu wasalaam ayay qaarkood aaminsan yihiin waxay isku waafaqsan yihiin caliy bnu abi aalib inuu saxaabada ugu fadli badnaa ya qaarkoodna waxaabay idhaahdaan macaal ambiyadu ka fadli badnaa waxay aaminsan yihiin inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam nasgareeyey oo uu caddeeyey dabadii imaamka ama madaxweynaha muslimiinta iyo hogaamiyahoodu inuu yahay caliy bnu abi aalib laakiin ay boobeen saxaabada rasuulku ay boobeen oo qasab lagaga qaaday xaqii uu lahaa cali lagaga qaaday oo laga muquuliyey oo la dulmiyey sidaas iyadaaba waxa weye ay isku waafaqsan yihiin marka waxaasoo dhammina waa baatil weeye ya qur-aankan kariimka ahi inuu muxaraf yahay bay aaminsan yihin soo ma aragtid oo sidii ilaahay kusoo dejiye aanu ahayn ilaahayna wuxu uhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinay dikriga annagaana ilaalinayna qaarkood kutubay ka qoreen ay leeyihiin waxaanu ku caddaynaynaa qur-aankan inuu muxaraf yahay kitaabkii ay aqrii jirtay faatima binti rasuulillaah kan wuu ka weynaabay qaarkood markaa nasgaraynayaan oo sheegayaan nimankaasi calaa kulli xaal waxyaabo iska khuraafaad ahoo aan asaaniid saxiixa lahayn oo waxa weeyaan markaa dee kolkaad akhrido aada arkaysa inay waxyaabo been la dhoobdhooban yihiin ayaa kutubtooda ka buuxa isku kutubna ma nihin kutubtan innagu akhrisanayno bukhaariga iyo muslimka waxaa kala qiimo badan kuwooda gabayaaga ahi gabayga akhriyaan baa kala qiimo badan axaadiista bukhaari iyo muslim ku taalla waxay gaalaysiinayaan saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim in yar oo farah ku tirisa mooyaane aalubeytka marka laga reebo qaarkood saddex kaley soo reeba soo ma aragtid wax alla wixii kaloo abubakar iyo cumar ugu horreeyaan way gaalaysiinayaan qaarkoodna fisqi bay ku xukumayaan soo ma aragtid kumay gaabin saxaabadii rasuulka oo keliya taabiciintii ahlu sunnihii taabiciinta ahaa iyaga aan ahaynna si way ku darayaan afarta madhab culimmada loo nisbeeyo abu xaniifa maalik shaafici axmed afartuba agtooda waa ka gaalo a'immadii kale ee islaamka oo dhami hadday tahay bukhaari iyo muslim iyo sufyaaneynkii iyo a'immadii islaamka ee garanaysaanee macruufka ahaa dhammaan agtooda waa ka gaalo weeye soo ma aragti markaa nimanku niman dhow sidaas iyada a baanay u ahayn weeye ya sidaa awgeed waxay labada sheekh yidhaahdeen rafadul islaama islaamkiibay tuureen oo cidda abubakar sidiiq dacnida ee durtay ee cumar durtay saxaabada waxa weeyaan markaa durtay ee gaalaysiisay dee diinta ay haysataa markaa maxay tahay ciddaasi ya diintu dee waxay naga soo gaadhay can dariiqi saxaabay nagu soo gaadhay saxaabadaa ummadda inta kale usoo gudbiya soo ma markaa saxaabadii cidda gaalaysiinaysa ee waxa weeyaan markaa tafsiiqinaysa ee meesha ka saaraysa ee dhaleecaynaysa ya dee waxa weeyaan markaa diinta ay haystaan markaa maxay tahay xaggan kalena shirkiga iyagaa sabab u ahaa ummadda inuu dib ugu soo noqdo ya xabaalahan la dhisaya iyo makhluuqan lagu talax tegaya iyo waxa weeyaan markaa waxyaabahan kala duwan ee aragteen iyo cibaadatu hayrillaahi iyo ducaau hayrillaahi iyo waxyaabahan fara badan ee madaahirta shirkigaa ah xagga shiicadu ka yimid markii hore sidii bay shiicadu ilaa yowmina haadaa u wadaan waxaana si fiican shiicada uga soo qaatay nimanka la ydhaha suufiyada somaydaan arag suufiyada ayaa duruqu suufiya ayaa waxa weeye arrimahaa si fiican uga qaatay oo ka halqafay markaa uu la soco nimanka suufiyadu xabaalahan la dhisaya iyo makhluuqan la baryaya iyo waxyaabahan meel kale kamay keenin xagga shiicaday ka keeneen halkaa ayay waxa weeye ka keeneen marka nimankaasina waa niman ay waxa weeyaan markaa ahlulcilmigu gaalaysiiyan weeye ya oo nimanka la ydhaha raafidada iyo nimanka la ydhaha jahmiyada ahlulcilmiga qaar waxay dhahaan firaqa ka mid maaha xataa firaqan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiduliftiraq uu ku sheegay saddex iyo toddobaatanka ah ka mid maaha bay idhahdeen iyagu waa gaaloo dabadee ka jooga firaqaasi waa kuwa muslimiinta bay iyagu way ka baxeen islaamkaba oo dabadee ka yihiin bay idhahdeen qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam walkhawaariju khawaarijta nimanka la yidhaahdaana muraaqun waa kuwa waxa weeye ka murhkuday oo ka dhex baxay iyaguna dariiqa toosan ee saxda ah muraaqa lafdigaasi waa jamcu maariqa oo waxaa laga soo qaatay tacbiirka xadiidka rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam yamruquuna min addiini kamaa yamruqu اsahmu min alramiya yamruquuna min addiin diinka ayay ka dhex ka murhkudayaan oo ka dhex baxayaan kamaa yamruqu الsahmu min alramiya sida leebku waxa lagu tuuro ee lagu gana uu uga dhex baxo marka leebku afna leeyahy si xoogana loo tuuro soo degdeg ugama murhkuda wixii lagu dhufto oo degdeg ugama dhex baxo saasoo kale waxa weeye uga dhex baxaya markaa khawaarijta nimanka la yidhaahdaa waa baxayaalo baxayaal waxaa loogu bixiyey kow likhuruujihim can ahli sunnati waljamaaca bixista ay ka baxayaan jidka mustaqiimka ah siraadka mustaqiimka ah ee ahlu sunna ay mareen way waxa weeyaan markaa ka baxeen jidka ilaahay yihi wa ana haadaa siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih jidkaa horta way ka baxeen laba waxaa kaloo khawaarij loo yidhi likhuruujihim calaa aimati اlmuslimiin bixista ay ku baxayaan madaxda muslimiinta madaxdaasi ama kuwa caadiliina ha noqdaan ama kuwa waxa weeyaan xataa hadday doonaan dalamo ah oo faasiqiina ha noqdaan madaxda muslimiinta bixista ay ku baxayaana khawaarij baa loo yidhi nimanka khawaarijta la yidhaahdaana ha moodin inay ku bixi jireenun madaxdii ee faasiqiinta ahaa inay ku bixi jireenun ha moodin ya bale macal madaxda ahlulcadligaa bay ku bixi jireen cumaan ibnu cafaan miyaanay ku bixin radia allaahu canhu wa ardaah ilaa ay dileenba ya madaalim buu ahaa kalaa wallah dadkii markaa joogay kii ugu khayr badnaa buu ahaa waanay ku baxayaan waxaa kaloo halkaa aan baraarujinayaa khaarijigu ma aha uun ninka nin madaxweyne ah oo waxa weeye cadli ah ku baxa dadka qaar baa sidaa sheega ya oo idhaahda waxa weeye khaariji waxaa noqonaya ama khawaarijtu waa dadka ku baxa madaxda kitaabka ilaahay ku xunxuntae ahlulcaddiga weliba ah taasina waxa weeye waa khalad bale ahlulcilmigu waxay nasgareeyeen hadalladoodana marar kale in sha allah ayaynu soo rari doonaa cidda ku baxda madaxda muslimiinta madaxdaasi ama ha noqdaan kuwo markaa ahlu cadli ah ama ha noqdaan hadday doonaan kuwo dalamo ah oo faajiriin ehe madaxda muslimiinta mid kastoo ku baxa inuu waxa weeye khawaarijta ka mid yahay ayay ahlulcilmigu waxa weeyaan markaa sheegeen waayahay marka arrinka khuruujka ku saabsan ama alkhuruuj cala alaimana horaynu waxa weeye uga soo warranay khawaarijtuna waa nimanka muraaqda ah weeye waana niman fasaadkoodu aada iyo aada u badan yahay waana kooxdii ugu horreysay soo baxday oo iyadoo saxaabada rasuulku ay buuxaan bay soo baxeen cali ibnu abi aalib waa kii la dagaalamay ilaa la jaray nahrawaan meesha la ydhaahdo lagu jaray midharh baa ka baxsaday aan badnayn oo midharhkiibaa dee midba intuu meel qabtay buu halkii madhabka kasii faafinay marka khawaarijtu waa nimankaa waa niman aada iyo aada u dhib badan weeye rasuulkeennuna calayhi asalaatu wasalaam hadallo adag buu ka yidhi hadallo aada iyo aada u adag ayuu ka yidhi laakiin arrinta ku saabsan magaala mise ma aha waxaa markaa ahlu sunnuhu u badan yihiin oo saxaabadii rasuulkana laga soo raray inaanay gaalo ahayn waayo cali ibnu abi aalib oo la dagaalamay markii la weydiiyey amushrikuunahum qaala min ashirki faruu shirkigaabay ka yaaceen buu yidhi shirkiga ayay ka yaaceen marka waxa weeye sida saxiixa ah gaala ma aha laakiin waa dad dee muraaqaho ahlu inxiraafa weeye qaalaa waxay idhaahdeen waman zacama qofka sheegta ana alqur'aana in qur'aanku makhluuqun uu yahay makhluuq fa huwa isagu kaafirun billaahi alcadiim allaha weyn waa mid ka gaaloobay kufran gaalnima ayuu gaaloobay gaalnimadaasoo yanqulu ka raraaya qofka can ilmillati diinta ka raraya waman shakaka ka shakiya fii kufrihi gaalnimadiisa oo minman cid ka mid ahaada yafhamu wax fahmaaya fa huwa isagu kaafirun waa gaal ka gaalnimadiisa ka shakiya isagoo arrinkaa fahansan oo garanayaana xataa waxa weeyaan markaa waa gaal waa tahay masalada halkan ay labada caalim ku sheegeen waxay ku saabsan tahay qur-aanku inuu yahay kalaamullah horena waynu u soo maray waxaa kaleynu soo maray kalaamullaahi inuu qur-aanku ka caamsan yahay qur-aanka oo qur-aanku waa qeyb ka mid ah hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuu hadlaa hadalkiisuna waa xaq hadalka ilaahayna makhluuq ma aha waa sifo ka mida sifaadkiisa wa sifatu taabicatu lilmawsuuf sifaduna waxay raacsan tahay cidda lagu sifaynayo sifada makhluuqu waa makhluuq soo ma aragti sifada khaaliquna dee waxa weeye waa hayru makhluuqa makhluuq ma aha marka qur-aankani sidaynu soo maray cinda ahli sunna waa kalaamullah munazalun hayru makhluuq minhu bada'a wa ilayhi yacuud ba ahlu sunnuhu yidhaahdaan inaanu qur-aanku makhluuq ahayna waxaa u daliila alaa lahu lkhalqu waalamru ayaa u daliila oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kala saaruu isku cadfay khalqigii oo makhluuqii iyo amarkii oo hadalkiisiiya waayo marka uu waxa weeye ilaahay makhluuq abuuraayo kun buu ku abuuraa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun markaa kuntii iyadu makhluuq ma aha waa hadalkiisii qur-aankuna hadalkiisa aan makhluuqa ahayn buu ka mid yahay aayaddaana a'imadii sunnadaee hore ayaa sidaa ka daliishan jiray waayahay waxaa kaloo u daliila qur-aankan kariimka ah waxaa ku jira magacyadii ilaahay الله الرحمن السلام العزيز الحكيم العليم الخبير السميع البصير مقعيدي سيبا كبوحة هذه لا يدهر القرآن هو مخلوق مقعيدين إلهي با مخلوق بين قنس صوما ده تاسنا وحا ويا صح نقن ميس وحا كلو دليله إلهي سبحانه وتعالى وحد ولو أن ما في الأرض من شجرة والبحر يمده من بعده سبعة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله هذه وحوية وحا لو حقيت كويا له dhulka laga dhigi lahaa qalimo badaha faraha badana laga dhigi lahaa waxa weeye khad ya iyadoo waxa weeye markaa weliba la siyaadinayo oo la kordhinayo oo hadalka ilaahi iyo kelimaadkiisa lagu qori lahaa dhirtaa iyo badahaasaa isku dhammaan lahaa iyadoo hadalka ilaahay aanu dhammaan taa macnaheedu waxa weeye kalaamka hadalka ilaahay ma dhammaado waxa aan dhammaanayna dee waxa weeye waa waxaan makhluuq ahayn makhluuq wuu dhammaadaa laakiin kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala makhluuq ma aha waxaa kaloo daliila hadalka ilaahay wuxuu booriyey rasuulku calayhi asalaatu wasalaam in la magan galo oo xadiidkii saxiixa muslimka waxaa ku aragteen man nazla man nazala manzilan faqaala acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq lam yadurahu shay-un xataa yarxala min mansilihi dalik qofka meel dega ee yidhaahda acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq waxba ma dhibaan ilaa meeshaa uu ka guurayo hadda waxba ma qaniinaan lama odhan waxaa la yidha waxba ma dhibaan xataa hadduu wax qaniino kaba soo qaado qarh kaga siiyo ma dhibayo ayaa macnaha xadiidku noqonaya waaye markaa qur-aankii wuxuu ka mid yahay kelimaadka ilaahay ee rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu booriyey fadliga weynna wuu sheegay in la magan galo maxay ahlulcilmigu yidhahdeen sida alimaamu axmed iyo keyrkii walaa yustacaadu bimakhluuq makhluuqna lama magan galo marka haddii hadalka ilaahay oo qur-aanku ka mid yahay makhluuq ahaan lahaa lama magan galeen waayo laa yustacaadu bimakhluuq makhluuq lagama magan galo de makhluuq lama magan galo marka calaa kulli xaal qur-aanku hadalka ilaahay buu ka mid yahay hadalka ilaahayna makhluuq maaha waa sifo ka mida sifaadkiisa qofka haddaba yidhaahda qur-aanku waa makhluuq xukumkiisu waa maxay inuu kaafir yahay ahlu sunnati waaljamaaca iskuma khilaafsana a'imatu sunnana hadal fara badan fara badan fara badan oo aan iska hor imanahayn oo dhammaantii iswaafaqsan bay ka leeyihin waa inagii akhriyayna markii dhoweyd abyaaddii waxa weeyaan marka alimaam ibnulqayim uu tilmaamayey ahlulcilmiga aadka u soo naqliya aqwaasha salafku ay ku gaalaysiinayaan cidda tidhi qur-aanku waa makhluuq waxaa ka mid ah alimaamu laalakai kitaabkiisa laydhaa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca a'imo aada u fara badan buu ka soo raraya waxaa kaloo ka mid ah alimaamu albukhaari kitaabkiisa la ydhaha khalqu afcaali ilcibaad warqaddii hadda masjidee beri horeaan warqad kaga qoray aqwaasha ay a'immada waxa weeye a'immadii hore taa ku naskaraynayaanoo aada iyo aad bay u fara badan tahay marka calaa kulli xaal qofka idhaa qur-aanku waa makhluuq waa qof kufri ku dhacay laa shaka fii dalik si iطlaaqa saasaynu u odhanaynaa laakiin qof kastoo yidhi qur-aanku waa makhluuq haa saasaa tidhi soo maaha waad gaalowda lama odhanayo waayo sidaynu soo sheegnay shaksiga mucayanka ah marka la gaalaysiinayo istifaau shuruud wa intifaau lmawaanic baa la eegaa waay welibaa labadan caalim waxay sii caddeeyeen gaalnimadan inaanay ahayn kufri asqar ah ama aan diinta lagaga baxayne maxay yidhaahdeen kufran yanqulu cani ilmilla waa kufri gaalnimada qofka ka raraya bayna waa kufrigii akbarka ahaa waxaa ahlucilmiga qaarkood ay cabireen waxa weeye qofkaasi waa murtad qaar waxay cabireen yustataabu fain taaba wailaa qutil ama duribat cunuqu waa la dilaya ama qoorta laga jaraya dabadiisa lagu tukan maayo ahlu cilmigu cibaaraad badan oo ay ku sharaxayaan kufriga inaanay kii asqarka ha u jeedina akbarkii ay u jeedaan ayaa waxa weeyaan markaa ay leeyihiin sidaa awgeed baa dadka qaar baa ku qaldamay oo waxay yidhaahdeen ee kufriga a'immadu ay u jeedaan waa kufrigii asqarka ahaa ama kufrun duuna kufrin laakiin taasi sax ma aha waayo labadan caalim imanka iyaguna maxay qabeen culimmadii ka horeysayna ay ka soo gaadheen ee buldaanta muslimiinta ee kala duwan joogay inuu yahay arrinkaasi kufran yanqulu can ilmilla waa cibaaro sariixa weeye soo maaha arrinta ishkaalka ku samaysay aa waxa weeye dadkii arrinkan qaba inay a'immada qaarkood ku daba tukan jireen oo aanay gaalaysiinahayna waxay ugu cudreen waxa weeye jahli iyo wax la mid ah ayay ugu cudreen oo istifaau lshuruud waintifaau lmawaanic inay waxa weeye meeshii wada taallo yaa ayaanay u arag sidaasi ayaa waxa weeye aanay u gaalaysiina ma aha arrintay ku dhaceen inaanay gaalnimo ahayn waman shaka cidda ka shakida fii kufrihi kaa gaalnimadiisuna oo miman ciddii ahaatay yafhamu wax fahmaysaa fa huwa kaafirun kaasina waa gaal weeye miman yafhamu waxaa laga faa'iidaysanayaa atawaruc can itakfiir macnii in laga xalaal miirto gaalaysiinta oo qof walba aan la odhanahaynun dee waxa weeye adna gaal baa tahay bale ka gaalla gaalaysiinaya waa ka wixii garanaya jahli iyo aqoon darra aanay ka haynina wixii garanaya saasoo kale u qastiyey ee waxa weeyaan markaa u badrheedhay ta'wiil aanu markaa kalifahayn cidi aanay qasbin waa ka shuruudii laga lagu gaalaysiin lahaana ay meesha taallo mawaanicdii ka hor joogsan lahay takfiirintiiyo gaalaysiintana meesha ay ka maqan tahay halkaasaynu u daynaynaa kolley hal cashar baa inoo hadho berri baynu insha alla carabka marin doonaa subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk